bismi illaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fayle meelolba isun rogdanga xaqudhawaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isunku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinimo aad ee u taarigtay keedinta shanta bilada oktoobar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shal gadiisa barnaamijka kulanku warsan oo nimado haddii lahelo dhegeystayaal waliba ku mid ahaa maxamed isaaq xasan gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay iyo weliba use fariindiray shacabka kunoola degmada bardaale iyo ciidamada ku howlgalow degmadaasaya haddaba fariintasaynta keedinta mayna saatuma keediya dhugunsiyaala barnaamijkaas inkaaya wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur yaa weliba use sheegay inay dadka haysata dhulalka yeelata wasaaradda boostada iyo isku guuranga haddaba dadkay haysata dhulalkaasaya mayna shariic ay umaro doonaan wasaaradda barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada dhugunsiyaala miiska saari waliba ku mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba yageega kulan qabata ee odayaalka dhaqanka ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba kulansha may ku saabsanaya mayna saaduma keedii akhyaaraya barnaamijkaas inkahaya dhegeystayaal saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada haddii laar waliba ku mid ah maamul goboleedka inkuure iyo weliba usiina weendhaday diyaaradan khaas ee maamulkaasi haddaba maamulkaasi keewa barnaamijkaas inkahaya akhyaaraya ilagoo furum oo kala fadhiga lihaad ee lamada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo geegelisha ay dhegeystayaal saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laar waliba ku mid ahaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba ay guud ahaanba diiday inay reedlandhika dhugunsadowka kiiskan dhexeeya dowladda soomaaliya saasoo kale kenya kaasoo la xidhiidha muranka badan dhali badda soomaaliya haddaba talow maxkamadda cadaaladda ee i c g-da may go'aamiyi doonta arrintaasiya iyadoona bulsho badan iyo kuwar sugahayana kulana ka taageera iyo nabadeynta dadka degow deegaanada balanbaale iyo saasoo kale guriceel iyo waliba usuruqowda iyo degmada guriceel ee gobolka galgaduuda haddaba kulankaas maysa adduunka keedii aynu ku damboy nabadeyntaasay ku darayso deegaanada galmuduga akhyaaray barnaamijkaas inkahaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadan siinkaaya barnaamijka waliba saare waa siinadana sii doona dhugunsiyaala anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku deerta waliba imaamada doone saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nadarartan waliba hawada sinkala dhegeystayaal hamiin faylan barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashiid rashka ayaa saari waan siina darasi doo dhegeystayaal ku bilaaway qodobkan koraya maxamed isaaq xasan gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay iyo waliba uu soo fariin diray shacabka ku nool degmada bardaale iyo ciidamada ku howlgalow oo degmadaasi haddaba fariintasay inta keedinta gudoomiyaha maraanaqato teleefonka idaacadda warsan oo ku weydiiyey waliba usin ku jawaabay
waana sun kuma hadnagay hadinka ay lasu bidan raadi warsan wallahi xaaladda guud degmada barjaas guud degmada i deegaanada hoos goyaan amniga boqolkiiba boqolu nimanka diinaawyaalka ahaa inay hutiinka hurdayaan oo naflacaariga ahaa iyo deegaano badan la galni ilaahay inay guulay insha allahu tacaala shacabka hadii kolley jiilaalka dheeraya inay hataan walaal kubaa ina shalay shabeegirada degmada roobaka bukdaasi alxamdulilah kolley insha allahu tacaala haddii kolley degmo oo deegaanada dowlad koonfur galbeed hoos amnigeena boqolkiiba boqoleew inkastoo dee jiilaalka dadka daarada abaaro baahan isku jiraan antoodas dadbaa oo deegaanada baadiyaha kuqaxaan degmada roogaan taasina dee dowladda koonfur galbeed iyo haydaha samafalka walinka baaqana iyo gurmud la deegan dadkaas waayahay waliba sheegta inay dagaal aysan suu bideen deegaanada hooska degmada bardaale marka arrintaasay eednaynka faahfaahayba wala horta guud walkiisa nimanka nabadgeedka oo diinaawyaalka walaflacaariga walhaanhirimile miilada miilodhikaan iyana komasaakiya maalinka qodama walhaanhirimile jidkooyi bulcadnimihii tuugnimile haanherki deegaanada dibale ciidamadaha quraxa ilaa iyo oomanidukaas deegaanada ciidamadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed seerahayaan hadde nimanta waa niman farxad ahoo dee oo jooga jiheed masi burburaansonkasaaileew gudaha laakiin nimantan haraadiga deegaanada koonfur galbeed miilo qorkutaska والله شعبك هي دولة بقى قطعنا ولا قطعنا إنه كتفه يدينا لكم بقى بالصومالي waayahay mudane degmada bardaal way bayataa degmooyinka haddaa qabsaday abaaro iyo dhibaatooyinka dhawaano waliba ku dhena bambooyin والله كانت دي لما قعمت هي طرح هي ولا كانت دوك هي صومالي لما يعني لكن والوين لمتي طرح انك تنبوي كسوق لها استعمالك هي زي ما يميل سوقين حقوقنا حبسيك دحا دقولا بيضاوك جران ان شاء الله تعالى دي ان شاء الله وقت المحتوى اللي هتيه وانا شغال وابسيد وروبي لنقصته قلت دي توقيتها شعبك وانفجر باديه مسؤولين في الوادي
waayahay qaraha aan ku dambooyo degmadaasay ku dhahay waliba wararka mahanoodiray inay ku dambooyo askari roogi degmada bardaale marka askarigaasay gacantaha ka dhigdanaa mase weliw askari mardooraha maanta askari maayna dowladsiidaba karaamilata ama dee askarnimadiisa ku shakiiba askarnimadiisa ku saarayo deegaanka roogiyahay waxaa ka dhignay maxkamad xabsiga dhaxaya ka jara shaqadan waafajiya lankasta u siday in ammaanka koonfur galbeed degaa iyo ammaanka mas-uuliyiinta dowladda karkar geliidonba insha allahu tacaala maku heri doona shaqada la sii jiri doona waayahay waliba sheegtay inay degmada roobaab ku qowdeen marka kuwaran roobaabkaasay iyo saasoo kale deegaanadan dhow ee degmada ku qowdena
alxamdulilah deegaana dhow in degmada walaay hoskooba roob badan qubdi waana warka ka hoobay insha allahu tacaala kan kalena fursada maxaa le ku faa'iidaysido waliyaan digniin diray dadka farqu tiriska ah dowladnimada diiday shabaabna ahaana weli insha allahu tacaala wali lamid yahiin in dadka shabaabta oo oo la dagaalamaan ayaa lamid yahin lan shacab mise shacabka sheego ayaa wali wali aflagaadee madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa aflagaadee taas waa lan dulqaado kormale dowladnimadii dadowlada meelmidka garaasa lan kastoo sidee aan dhaliiljarta toosida leeray ware wasaaradii milay ahaanaata yaa yaa daliilkalata gudoomiyaha ahaanaata daliilkiley madaxweynaha iyo inte madaxiyo mas-uuliyiinta kaleba la aflagaadeeyo baraha bulshada iyo facebookada laakora walman dulqaadan doona ma insha allahu tacaala in sheegan dhalinyarantaas aan ku digaan oo bilaahe lankasta oona ka aragna walagaas
waayay digniintu hadda guddoomiyaada biyahita oo keedan dhinig iyo bara bulshada iyo saasoo kala waxyaabaha hadaad ku dhawaajiday may saaduunha keedi mayna aragteen
badan aragnay madaxweynaha ayaa ayaa tabarkiisa qaldan la arke wasiira si qaldan la arke gudoomiye si qaldan aniga dowladda dadiga degmadeen war oo majlis qofka maxkamadda kor laga dambiili ka nagadow waan toogasho ka nagadow dadka iyaga meelaha marka war unaasin gudigaha inaga damaadka dhaaqni baa niga taataato wal walbo mujala barbaqaada facebook lahay nigi marka jidka hortii dooga mariyo undigaana madaxweyne iyo gudoomiye degma ilaa iyo askari dablee lanki dowladda war ku sheega mise تكلم عن كشافة وهم وهم وهم بقى ترى بلا دولة نريد دولة من شغلات waayahay wasiiradii oo gudoomiyaalkaad hadda sheegtay oo sawiraanta qaldan lagu gudbi oo ada sheegtay iyo nafta tiitaba ma faylahana inay is ilaaliyaan maadaama iyo mas-uuli bayayin
wasiiradda dowladda waqtiga xaadirka hadda dalka ka sooyen lan aanaas madal daliilaya taas dowladnimada iyo dowladnimada aan dulqaaday wala una hadda ka darayna takiimo walaastaa shacabka iyo deegaanka iyo dowladnimadaas indifaacana lan shabaabna lahayna waana shacabkaskoola
waayahay marba haddii aad eertay baraha bulshadu baraha bulshada kubnaan qofa isticmaalasa adad naftatiita waliba in sheega ay tahay inay facebook naftatiita sawir qaldan lakoo gudbi marka ay eedasay saaro korto dad oo jiran oo degmada bardaal ah ku jeedo oo aad naftatiita kasaas islata sawiraanta isqaldan iyo kootabiyayan waayahay gudoomiye waliba taa gudoomiye degmada bardaale marka arimoosay inaad ku hadal hogar may ku faylahayne haye waayahay bal dhinigyo degmada bardaale reedan firinay gooboga ganacsiga iyo saasoo kala koranba goobo walbarashada
goobo walbarashada iyo caafimaadka biyo xumada isku jiraan deegaanada baaqbaana dowladda iyo haydaha tababarkan dirri goobaha ku jiraan insha allahu tacaala wadanka dowladda waayahay isbitaalada kuwaran bay oo goobaha caafimaadka ay ka yaalaan degmada والله عافماad isku liidida insha allahu kulley hay-ado badan waa gargaar iyo ya ya diyaaran lahayn degmada berdaal wardiirtianga ya ya ya jaraan anaa sidaa dhawaayan oo bilaahi shacabkaasin gaday waayahay ugu dambayntii adoo fursadan jaaniskiinsiyo gudoomiye may baaqay aad dira lahayti baaqa waxaan diray shacabka koonfur galbeed guud ahaan shaqaya ciidamada shardi waxay ku sugan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya silin ku arsada danta nabadiika khawaariijta dilaawayaalka dalgidmidaaka duuleen oo naflacaariga walbana hangeerna jidbooy burcanimile hangeerti in la silinku abjaraqda deegaanada koonfur galbeed saasaan gabaada
genay may ka daaray geelo un gooyahay guray gooba goobayaye dhuxulaa ku garbii sidaye beedka digsii sida ungurtoy geedoo garakeen daagay madoona guudaasha hirgalaase guulhugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kinsheenay gaaminay haa hamay ka daari ad waqtiga iyo dhammaadan xafiiskiyo anjeeda qura'ada ma imboobsido hemeenamay suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulanba ka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharari madolay dhuhulan miin oogdo hase walkuoyingaadmay dhuhulana ka dhamboodi dharka ebara siidi shidowshana dhaba ka qabo hewal kale dhukugu gudubo malahaad eyo kambanigii unigas
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weliba awooda sinkalaha miinfalan barnaamijka kulanku warsan waa akheeraya cabdishiraashka ayaa asaari waan siina dareysaya dhegeystayaalla wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed nuur iyo weliba uuse sheegay in dadka haysida dhulalka yeelata wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo isku guuraan islamarkaasna uuse sheegay in wasaaradda qorshahaasay mardhow iyo kuguduba doonta haddaba wasiirka marosurooga magaalada muqdisho iyo qata teleefonka kala hariiray waana walkuweydii arrimaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee koonfur galbeed ee soomaaliya weliba nuusin ka jawaabay aada umaqsan tahay mudaar weriye cabdirashiid waa idin salaamaha wasaaradda waxaan salaamaha muxuu ahay idaacadda idaacadda warsan madaxdeeda iyo shaqaalaheeda iyo inta ku xiran oo dhegeysato waxaan idin salaamaysaa islam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaam hadda waan mahadsantii hadda usoo laabta su-aashaada usoo dhaadhaco wasaaradda waxay ka mid tahay wasaaradaha ka howlgala deegaanada dowladgoboleedka koonfurta soomaaliya wasaarada baaxadweyn oo maxaa ka soon koonfur galbeed waa laga helaa muxuu ahay inkastoo shaqadeedii hore ay noqotay shaqo private oo nimaad oo shirkado iyo gacanta ku hayaan maxaa daraadeed wasaaraddaas sidaa u shaqayso waaye waxayna qaabilsan tahay siyaasiyiinta iyo boostada iyo teknolojiyada dhammaan waxaa lagu tarjara inay meesha hadhig balaarato shaqayso meesha ay deginta la baneeyo hadii dadkiiahaynin laga banay hadiise deganin la daaciro taasaa loo fasibaxaysay taas maxaa gaar u eh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed inuu wasaaradabo inay wax weyn qabtaan oo laga la baneeyo wasaar shaqadeedii iyo caali kusoo laabato sidaasa qorsheeda u yahay iyo howlgalkeeda waayahay mudane wasiir waxaad sheegtay in dhulal ay leedahay wasaaradda boostada ay ku yeelaan magaalada baydhabo islamarkaasna weli aanan ka howlgelin marka qorshihiina ku aadan dhulalkaasi maxay tahay ha taas waa qorshaha waxaa kamid qorshooyinku degan bay kamid tahay oo halbeega halbeega oo arabo in lagu baneeyo oo dib loo diyaardiro oo shaqadeedii wasaarada ka bilowdo marka cid hadda deganna maaldii sheega anoo fursanka faa'iidaysanayo anoo mid maanta shisheega inay sii baneeyaan muxuu ahay si loo diyaardiro oo ummadda loo lagu adeego maadaama yahay maadaama ummad soomaaliyeed oo dhan laga maamulayay markaas ma suugalmaha inay sii maqnaato waxaa kasii dambeeyo waxaa la joogaa xidigii ay wasaarada maanta ay ruxunay lahaa xidigi ay howlgalin laheed deegaan idil ay shaqay laheed taasaa loo subardiya loo yahay maadaama amriga soo hagaagayo dadkii ku jira ay gacan ka waayeen hadda ayagoo maxsan inay nahay faarujiyaan oo wasaaradii maad hawsheeda dib u bilowday
waayahay marka dadkaasi dhulalka ay leedahay wasaaradda ay degan yihiin horey wasaaradda digniin u dirtay inay meelahaasi ay ka guuraan si fiican loo diray digniinna loo diray hadii ahaaneed qoraal iyo hadii ahaaneed qoraal labadaba lacanaha social mediaha iyo t v tvda ayaa loogu sheegay laba mar aan yareen si dhowr jeer ayaa loo gudbiyey inay baneeyaan dadka og maaha nin walba qof walba uu ogyahay in meeshaas marti la banaynayo si dhexdeed waa wax kala u baahan waay waayahay dhowaan mudane waxaan la soconaa in wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka soomaaliya ay heshiisyo dhanka isgaarsiinta ay saxiix kala soo qaadadeen dhankaasi dowladda turkiga marka arrimahaasi oo dhanka isgaarsiinta ah idinku ma la socotiin maxayna idinkaga caawin kartaa markii loo eego horta wasaaradda shaqadeedii iyo wasaaradda dowlad goboleedyada iyo federaalka mid kala baxsan maaha waa wasaarad oo hal hal mar howlgasho hal jex u socoto hal hal meel hal qala iyo hal arin kula shaqaysa marka marka ay timaado inay wasaaradda ay soo ay soo bilowdo ama heshiisa soo gasho isla markiiba waxa xaaliyad ah inay dowlad goboleeda soo gudiso ay sana kadiidtaan iyadoo midaysa hadda shirka shirka balaana ka qabsato hadda waxaa loo balansan yahay shirka adeekii baydhabo ka dhacay bisha agoosto muxuu ahaa ku xigaa shan iyo tobanka ku xigaa bisha sideedada lagu toban sagaal waxaa waxaa lagu gaaray shirka shirka lagu qabtay hirshabeelle magaaladiisa caasimadkiisa jowgar marka waxaa ka mid tahay heshiisidaas oo kale oo lasoo diray lagu soo bandhigo oo turkiga ah iyo kale oo boostada iyo iyo biyoda iyo iyo wixii arrin iyo hawshay ay tahay wasaaradda oo idil soo bandhigo lafaqeeyo kadib kala qaato taas
waayahay mudane wasaaradda boostada isgaarsiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mar waxaa jirta idinku aad ku dhawaajiseen in ardayda oo barata jaamacadaha islamarkaasna dhanka markii loo isgaarsiinta ay baranayaan in aad fursado shaqo weliba aad siin doontiin marka qorshahaasi oo dhanka ardayda soo dhamaystay maxaa idinka hirgelin aad iyo aad waxaa ka daba su'aal aad u fiican waa run waxaan ka tagnay in wasaaradda ay diyaar u tahay ardada jaamacadaha laga caawiyo waxbarashada sida laabtoonada sida intaneer keliya iyo sida scholarship iyo muxuuxeeda lagu xiro iyo waxa kaloo aan sii ballan qaadnay wasaaradda sii ballan qaadnay in samayso shaq loo abuuro ilaa hadda wasaaradda ay diyaar u tahay alla cidgaarkiisoo diyaarsatay soo samaysatay inay soo gudisto shaqooyinka u horeeyo u tixgeliyo kasoo isku mid noo tahay jaamacadaha isku mid noo yihiin haddana waxay gaar ahaana noo tahay maxamed aniga noo tahay baryootar ama makaalin kaalintooda noo jiro inaan ictda hore soo dhamays inagu caawiyo la tixgeliyo haddaba shaq wasaarad shaqada ay tahay ict ay tahay waayahay marka haddii la dhaho dhalinyarada oo inta badan soo bartay dhanka isgaarsinta kombyuutarada ayaa shaqo siinayna hadday dhahdaan soo lagama yaaba in arrintaasi idinku adkaato waayo waxaan la soconaa in markii loo eego shaqaalaysiinta dhallinyarada wasaaradaha aad u adag tahay
may dalabkeena sidaas qabo dalabkeena wuxuu noqonaa mar walba keen shaq u baahano shaqaana qaadano waxaan qaadanaynaa dad bartay muxuukurtigaan oo i t ah oo kasoo baxay oo imtixaanaadka geli karo shaqooyinkana ka adkaan karo laguna amini karo ayaa laga howlgelinaa saddexdan gobol oo deganaha deegaan koonfur galbeed soomaaliya saasaa anaga ixtiraam waxaa noo leh muxuu ixtiraam iyo baryoota loo saaran taasa mana mana mana filay inago lagu kaato in hadii shaqa badan loo abuuro shaqa danka badan loo abuuro wax wasaaradda shaqadeedii iyo shirkadahana laga horgeliyo taasay wasaarad diyaar u tahay mar walba diyaar u tahay hadda hadda wax horna u sheegnay haddana wasaarada u ka shaqeeyay waayahay isgaarsiinta baydhabo waxaa ku yaala shirkado tira badan kuwaas oo isgaarsiin kala duwan ku haya gudaha magaalada marka idinku maadaama wasaaradii khusaysay arrintaasi aad tihiin shirkadaha mas-uuliyiintoodii ma la kulunteen si dhallinyaradaas adi hadda aad ku dhawaajisay hadhowdii markay imaadaan fursad shaqo ay u heli karaan si fiican shirkadii waa kala hadalnay inay shiftii qolo kasoo baxday way anaga maaragtay qaada way anaga wasaarada wasaarada xanxan qaadana nooma qaadana kii kan in ayaga ay shaqsiyaan ay muxuu ahay tababar siiyaan iskoolsh ay maaragtay isheeg ay kuso xiraan muxuu ahay siminaar wakutaan shaqa siiyaan in gaar ku fiiriyaan maadaama ay sikiida ay ay dhalinyaro ay tahay waxbarteen si aysan maaragtay isku gooyin dibadda celis iyo daliil iyo waxyaal loo baahneen iyo intaantu ay u xirjira iyo laga xasan laga kaafiyo inay galaan ay ka horgalaan saddexdan gobol oo lagu dhiirigeliyo iyo barxadda oo maarta dhalinyaro ah oo waxbarasho diyaar inuu diyaargaroobo kaxadaxbartana lagu dhiiriyo shaqadii ay maantaas bilaabo siyaasad u kala hadalnay wayna bale waa naga yeeleen waa si fiican isku fahmnay ugu dambeyntii marka mudane wasiira marba haddii oo shirkadahaasi arrintaasi aad ka wargeliseen ma kala duwantiin in shirkadahaasi ay qaataan shaqaalaha si fiican si fiican heshiisa la kala galay inay qaataan shaqaalihii muxuu aniga maanageliyo ayagoo anigo aniga ka baxayno masha ka horgalaan oo ayaga maarata shaqada lagu ogaado waana wax lagu heshiiyo sabkasi waaye deegaankan waxaa waxaa lagu degan yahay heshiis iyo maadaama maamul jiro maadaama muxuu ahay fawdadii iyo iyo iyo iyo iyo iyo laga soo tagay iyo gabi kooxeedkii iyo waxyaalihii iyo jibadihii laga soo baxay oo hadda la joogo dhan dowladeed waxaa waaye ismaqal iyo kadambeyn iyo isfahan iyo heshiis ayaa lagu wada socdaa shirkadan taasay aminsan yihiin aan taas aminsannahay baan isku afgaranay inay wax waxtar u jeedin ay qaataan daladoodan isku talaahano waayahay dhugunsiyaalla kaase wali bahaaye wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane maxamed nuur oo si toos qata teleefonka idaacadda warsan siin kormay adow maadsantahay mudane wasiir
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
fariidole ii miranin qubatay jilaal ogbobshay ii daahjadismileh wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahata inti dabeel koraadii dubaysay injeedee danseeha ka gali imboqohoota dibadda hasku diiwaan gelin bohoota dibadda inama haska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsidaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ku guda jirnaa siyatis iyo dhabeysannimo gaarteysa mawjadaha gaagaaban aalada live streamka guud ahaan caalamku noo dhaweysi karta waliba wada singilaa hamiin faylaan khiyaarahi wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa weliba iyogeega kulan qabatay odayaasha dhaqanka ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba kulankaasay maylan ku hadalaya maynas adduunka keedi dhugunsiyaala la dhugunsida agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo saso kale malagdero oo aan kureyntii meelisay sharxaad kubiyow kulankaas muhiimaddu isleeya kureedna waliba meelisay ku hadale guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna may oo furo kulankaasi
meelaga Scotland baahdoona maalmo kale la kasii daro doon ujeedada oo shirkiga keentana isku kooy ee mudane madaxweyne walaa oo iyo wasiir way buwaaye heesad ujeedaan kuwi sun ogsanna walay buwaaye waxana nagadahay koonfur galbeed ee dhammaan sadiid gobol markada fiirada waxa kale nagadahay ee dagaal oo meel raayisa qabaa'ilada dhaftiyo oo ku kooy dagaalkaasi mis khilaafkaas ku kooy aran dhulkeeje ku kooyta mis aran beer mis qofsida ku kooyta iyo arrimo kale oo shakhsiya ku kooyta way buu walhana nagado oo nagado marka wasaaradda si oo unka deerta halwaar lanka deera way bashantahay hanaan oo hanaankaasi oo dib u heshiisinta koonfur galbeed oo loo furo odayaalka oo dhaqanka iyo wasaarado iyo bulshada rayidkaba loo furo marka hanaankaasi geekoyd waa daahfurshay daahfurkaasna ujeedada uu kalena walibu ahe sida ujeedaan kuwiin ujeedadkooda waliba waaye inti meela raayisa qabaa'ilada wala ka dhaxeey mise khilaafaad qabaa'ilada dadkoo ka dhex jira inti oo la hela wada hadal oo furmo inti la hela oo wasaaradana diiwaangeliyaas lama waliba waaye ujeedka lamaad intii oo markii oo shirarku soo socday muddadii fadan qaadana intii la hela guddi oo guddigaasay ilaa iyo heer oo meer raayis state oo xalinta khilaafaadka guddigaasay oo in iska jaro doona qaybo shal duub oo in iska jaro doona meer raayis oo ay dhaqmeed oo qaybo shal duub in iska jaro doona iyo wasaaradda iyo wasiir iyo maamulka degmadaas mise gobolkaas maalintaas ay walaal ka xalliyo guud ahaan ka isteed ahaan intii la hela guddigaasay guddiyadii hordhaan u jaran iyo gudiyada meer raayis oo barnaamijku wato furo doona dhamaantii intii la mideeyay hal gudi oo meer raayis tii oo har sheeglay la hasaar waa ujeedooyinka oo ukumiinsan oona una lana yakumidata iyo guud ahaan ujeedada kale waliba waa haddii oo khilaafku mar walba hana nagadahay oo mar kasta sir xalwaarowna jeer oo la dami haddii qofka dhishib eroo kasir barwaaqad markaas jarta dad sirto haddii maalmo kale hanagow سحلوار من كدير خلاف من ترجي او هشيسي ولا سيلن قال يا ويبن يا شركو سين دافرمي سدان هردان شيء ولد واجب هشيسين انه جيك انه هذا لا هي دافرتن سمعين وا سوشيال ريكونسيليشن وا دي هشيسين oo arimaha bulshada la xariir oo weybo wala sababto in naga lahay ee runtii ujeedooyinku kuwi intaasay kiyo wasiirka oo dambooy wasaaradana hadalo doonto kusuma madaxweynaha roog laakiin laakiin barnaamijku oo technical ee iyo farsamadiis ujeedadiis guud ahaan intaasay ti ugu dambeyntii una dad oo way beeraan muslimiingeena ilaahay subxaana watacaala wali beeray inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum waa dadku mu'miniinta dhammaantay walaalo walaalo waas inti la heliisii wali waa wal ilaahay una naa maray taas macnaasha wali waa fa aslixuu bayna akhwaykum macnaasha wali waa lamada walaal isdagaalo kora islaax markaas ku oyogta aayadda tee waxyaabo la dhex fahmo wayba ku mid ah inti dagaal dhigi kor إلهي سبحانه وتعالى ويبرى ولا يزالون مختلفين دكين تو إسخلافين مكزولين معنا هليسا للديرة بريها سنة خلافة جرى وايو دقالت ميلك بعد الله ميلا مقفو لأن إيك دكتك بجر شيء لا دقال دقال كاساكي بالله مجرى الدم ميل إيك مرو مرة خلافة صادرت إلهي نعور ويبرى ومدو ويبرى ولا يزالون مختلفين دكتين مركم مكزولين خلاف مركم خلاف لكن رأونا حيوانك انكدونا ويبقى إلهي عقلين السيد خلاف كاسيت او من كزولسان مر اغلاها سن حل يكر marka wasaarid istiraatiiji la qoyti istiraatiijidaas oo loo dhonyo oo oday iyo daftamel raay stakeholders kala ka soo oo ku shugul leh intii dhan bal engage karay oo ilaa iyo heer madaxdana ogaadad ku baad sida oo uu way buaynida niidana ka sameeysan aakhirda iyo adduunyada aan ka shaqaysana waayo way buayntaasay tii hadii madaxwada damboyd insha Allah eedeeda ma hasantiin haqabgalkin farsamooyinka oo hoolun socod doontan insha Allah markii madaxduna hadaladay oo siin isku fasaxan ya oday dhaqmeed iyo way baasleer doona civil society qaab oo barnaamijku uu wada doono insha Allah uu ku wada hadal doono intaasay insha Allah madaxdan eedeedan ma siin si aan qayb galan insha Allah way buuahe shirkun weynin haal doona shir khayraysan khayran aan gabagabaa u doona isiin dardaarantiina siin dhaafan insha Allah way ku dhawaayeen ka xariiriyaha eedeedan ma siin
oo lacag unan ka fadaana may buah islaax bayna naas waay dubeeshaysintu waay islaax bayna naas hamiin maalin ka shaqeeyaan sida walaalkay hadda ay sheegay alishiina maalin walba baba in kooxdo iska darno ya yaho la sahayna amba ka ka sooday anti reer shayeen baa shiriyool mayliya in ummadii sun nabadgeli kala noolata dhibaataysan suubina yoo saas leeyahay mar badan walbadan dadku farabaxsadayaan ee wasaaradda may la reey wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta may fadaane arrimaha gudaha hooliya gordon maamul dhisidda iyo gobolooyinka iyo degmooyinka inay hadhisto waay arrinta dib heshiisiinta ooya qiibka weyn qiibtanka weynna kumada may fadaane inaya xooga saarto unku jiifana odayaalka runtii diyaar aan ahin inayo howlahaas ha ku dhilaalaan maysiin kala dardaanameey haddii atiin reer koonfur galbeed odayaalkiin dhaqanka jadaal badan juhdi badan maysiin dhiseena dawlad dawladdaasoo hadda iska bedelli lama madaxweyne may fadaane ini dawladnimadaas la ilaaliyo may fadaane ini lan walbaba cadaaladdiisu ka dadaalo may fadaane lan walba shaqada usa liink edmadi sida usa liink edmadi isunaysun ku dhalaalo haddii barlamaan ay haddii wasiir ay haddii guddoomiye gobol ay haddii guddoomiye degme ay haddii agaasimeey haddii oday dhaqan iyaba ini lan walbaba hooleysu liin admadi ha ku dhalaalo liin baahanye ikhwaani qabiil labaatan iyo sagaal sano yaa fursad siini labaatan iyo sagaal sano fursadduuna siini fursaddaas may naqotay fursad laka khasaaro wiil badanoo qaaliyaa nooka dhumaday gabro gaali badanaana nooka kufsaday dad badan oo shacabaa nooka barakacay wadaanana intaas markii una aragnay ma labaatan isaqaalsana ya waayo aragnimo ka qaadada waynana ma ing maleeya ini taas hayhaataata waayo aragnimo wal qaadaday kuwa dhallinyarada labaatankan sano ama soddonkan sano burburka dhatiiska dhaladay warnamayaha kawaansa qaadada dadkan geygan koonfur galbeed ha ku jeedo ini soomaaliya meel ka siiyo barakacyaalka in in adduunka markii liinseedanayo kayin qaxooti ee dhibaatadaasna may sheenaasee dagaalka sheenaas dagaal may laray wiila ka wiila ka dhamada ama wiil maka dhalada may siin ku codsadaan ini garabnay siidaan haddii isu ay wasiir amni haddii ay wasiirka arrimaha gudaha haddii ay madaxweyne haddii ay barlamaan haddii ay nooc kasta shacabka kumadee una dhaqanka may hanjeene hamiin imaalan ini dawlad una dhisno dawladdii una dhisnayna garab istaaganaano may kala hanjeene shacabkii una hana dooraday in dhibaato ku ilaalino lan walbaba may fadeeya ini usaala kullu duu xaqin xaqahu lan walba ini usaabsheeya helo fadee se bursa ma fadaanuun haddii anuana dhaqanka ini reer kono dherigu reer kono baahanaado reer kono la dhibaatayo reer kono la dilo reer kono dheefka jaro ma fadaan una dhaqanka haddii una may fadaanayse saman lan walbaba xagguusi leeyi faraahun ilaahay ma jimaan qabaa'ilada mayla ku yaabay sida faraahaniiseeyin laakiin faryaroyta istuulka lamba xagshay in la siiyo fadaana shantan walxaad may ku hoog badana shantan markii iska darsa maaha suulka lama deyshileeysu waana suulka shantan lamadan waaba suulka leyla ka daro fartaan walba ma qabadaas marka may arrin lahayna inaysan lan walba hanjeesado dhaban heshiisiinna la suubi duba heshiisiinna lakubaho uno odayaalka haddii ana mas-uuliyadda maamulka koonfur galbeed sida walaalkay alishiinan sheegayaha unu dhidhalni onagi ada dhidhalni ada dhalliina ini ada ertu saata kasi ata kan iidi xaaladda kan waayo inu gugurno ma fadaano laakiin maysin ku codsadaana inaysan dadaalka dadaalka dartaan maxkamadaha awal habaasanaan badan ha ku jarta mahadiya ku gaarta madaxweynaha hadda safaylaan habeey iyo wasiirka cadaaladda ka ammaanana may suubiyeena inayo dib habeenka suubiyaan dhallinyaro badanoo aqoon-yahanoo sharci yaqaan ay sheenaan gudoomiyaha gudoomiyaha sare ee maxkamadda koonfur galbeed la aqoon-yahan qiimo badan le caalimna waay marka mayba rajeene waxyaalihii xuxumaa awal dhidhii jarin in dhii doongnaan maleeyana hal kuwaaniyoy haddii atiin baarlamaanka xal baa laga gaara xalkun wuxuu noqdaa xal waara laakiin annaga maxaan kaga duwannahay maxaan kaga duwannahay dhibaatooyinkiis hore soomaali hore soo dhexmari jiro xal laga gaari jiray waxa weye waa aragtay soomaali gartu waxa weye ha noqoto mid heed garsoor la keeno ama mid geed hoostiisa lagu gooyoba waxa waaye waa la wada fadhiisan jiray ama garsoorkaa soo gooya go-aankii ama geedka hoostiisa lagu gooyo odayaasha gooyaane wuxuu noqon jiray xalkii la gaaray xalkii la gaaray wixii lagu heshiiyey mid waaro lagu dhaqmo sababta maxay tahay sababta waxaa jirta waxa waa awood fulinaydaa jirta markaas awood fulinayda waxaa jirta waxa waa waxyaabihii lagu lagu heshiiyey la yidhahdo kow iyo laba saddex aan ku heshiinay hebel waxaasaanu ku xukunnay inuu waxa waa xuquuqdaas inuu inuu yeesho oo asaga la siiya hebelna waxa waa inuu xuquuqdaas inuu bixiyo hadhowto qofka waxa waaye wuxuu ku khasbanaa inuu raaco waxa waaye isagoo og haddii uu raaci waayo awood fulineed inay jirto waxa waaye oo ku khasbaysa marka maxa maqan hadda aniga aan dareemayno waxay tahay waxa awooddaas fulineed waxa qof walba waxaa laga yaabaa inuu waxa waaye markuuba dadka qaarkoodna waxa waa dee in waxyaabaha qaar haddiiba ay noqoto si kama haddaysan uga dhicno sida sida kaska markuu u samaynayo inuu marka hore jaa maskaxdiisa ay kusii jirto yaa wax iga qaadayo waay maxaa la iga qaadaya maxaa la igu samaynaya marka waa jud furme uu noqdo marka insha allah waxyaabahaas ayaa la rabaa runtii laba shayna haddii la helo aniga waxaan waxaan filaaya waxa waaye wax walboo dib heshiisiin la la sameeyo waxaa ka muhiimsan mid horta hadda alxamdulilah taladeedi waxa waaye waa madaxweynaha kheyr allah siiyo iyo xukuumaduba waxyaabo badan imkaaniyaad u baahan marka waxyaabahaasoo dhan idinka ayaa laydinka rabaa markaad fadhiisataan inaad ka hadashaan aad tidhahdaan hay-addaasu siay u noqotay hay-ad xoogan oo hawsheeda fulin karta waxay u baahan tahay waxyaabaha noocaasi noocaas noocaas noocaas in la qabto insha allah marka waxaan rajaynayaa kulankaana maanta aan idiin daafurayno waxa waaye anoo wakiilka ah kuna hadlaya magaca madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya inuu waxa waaye insha allah waxyaabo badan talooyin badan ay kasoo ay ka soo baxaan ku dhaqankeeda waxay noqon inaad horseed ka noqdaan insha allah guul aan idiin rajaynaya marka insha allah shirkina waa idin waa waa idin furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kawaadir primary and secondary school dugsiga hoose dhexe sare ee kabaadir tini badan iskoolkii bulshaysinkeediyaani kawaadir primary and secondary school cabdikol sheylideri kalaylisiya baawadiis kukaha fidhiga walbarashonkooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir geedkii ilmagu kolbadhinigoo lukufeedadow kabaadir primary and secondary school kula lahan abaaweli kini laha diyaariyaay koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari kabaadir primary and secondary school korhor ho kedintay miirkooban yaalanka ketonti abdalakoy awlaada kabaadir primary and secondary school kabiirnimi wallan bare kasnashooba ma jaradayan agoonti awasikaakiyaayan kabaalaha kala deer awlaada way ku dhisee barashooda diinigii ima
waayahay dhegeystayaal qayb dhexe barnaamijka kulunku warsanya sideerne waliba wada sinkala dhegeystayaal hamiin faylanga maamul goboleedka mkuleetiya waliba usoo weeldhiday diyaarad angaare maamul goboleedkaasna ku kalamaya kheeraya kii muranka badan dheli maamulka jubbaland iyo waliba iyo iskooranikana dowladda federaalka soomaaliya iyadoona weeldhidan diyaarad anqaase oo dad dadka fadaa inay ku qayb galaan caleemasaarka iyo hadaad gureesa geegana magaalada kismaayo waliba garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi deeraya madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo saasoo kale madaxweynihii hore ee maamulka galmudugga cabdikariin guuleeda haddaba waana mas-uuliyiinta markii magaalada kismaayo seedan oo warbaahinta iyo la hadaleen bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad leh wafdigan sharafta leh ee ka yimid nairobi maanta ka soo duulay ee noogu yimid xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo ay hogaaminayaan walaalaha saaxiibada madaxweynayaashii hore madaxweyne cabdikariin iyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan xildhibaanada mas-uuliyiinta kala gedisan mudanayaasha warweyinka soo dhowaada halkan waa gobolkiinni dowlad goboleedka jubbaland waa dalkii aad dhisteen wahaydeen waxaan u malaynayaa siyaasadda fasax yar baad ka qaadateen bilo kooban baad soo nasateen aad iyo aad baan ugu faraxsan nahay inaad noqotaan waftigii ugu horreeyey oo heerkan ah oo soo gaara magaalada kismaayo caleemsaarka u yimaado taasoo reer jubbaland qiimo weyn ugu fadhido idinkuna xasuusan doona dhammaantiin dalkii waa nabad nimankii aad ugeedeen oo nabaddiidka ahaa mooyaane dhibaato kale ma jirto saaxiibba aragtida lagu kala gedisan yahay oo jirana kulley adinkaan nala dhaqi doona haddii alla idmo annagana si nabad ah iyo doorashada inoogu dhacdo waad la socotaan xafladdii caleemasaarka ahayd ood nagala soo qayb gasheen ood weynayseen allah idinku ciseeyo soo dhowaada diyaaraddii ugu horreysay dowlad goboleedka jubbaland ummadda reer jubbaland ay leeyihiinna waa idinsoo qaad kaasoo horumar u ah shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan madaxweyne farmaajan aan u malaynaya inuu noogu soo hambalyeyn doono kulley wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambalyeeyo wafdiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dowlad goboleedkiisa ay heleenba waxaan ka filayna waa inuu noogu soo hambalyeeyo soo dhowaada waxay war iswaraysi iyo taladii aad noola soo safarteen iyo xafladdii aad nagu soo qiimayseenba waa geli doonnaa safar dheer baa soo gasheen mudanayaal soo dhowaada aad iyo aad baan maralba idinkugu mahadcelinaynaa halkan baarlamaan golo wasiiro ururadii bulshada reer jubbaland uma kala harin soo dhoweyntiinna taas ayaa idin tusaysa qiimahay ugu fadhida maanta inaad soo booqataan soo dhowaada aad iyo aad baa mahadsantihin
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوين كحيجين هذا حبناها قدوميها برلمانك حبناها قولها وزير هذا حبناها برلمانك جبلان إذا ما شعب كريه جبلان لما أنتم وادي سلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت ما أنت شرف وين أي نوتة هاي إن كسوة قيب قرنو حفلة إذا ما شاتك على مسارك مدحوين أحمد محمد إسلام أحمد دوبي aan kala soo qayb galno shacabka reer jubbaland aan kala soo qayb galno maamulka reer jubbaland aniga iyo saaxiibkay shariif xasan sheekh aadan iyo xildhibaanada kale ee sharafta leh maaragtay maanta soo gaaray magaalada kismaayo waxaan runtii aad uga xunnahay in munaasabadda aan ku nimid ay ku soo aadan tahay ama ku soo aaday xilli shacabka reer jubbaland ay saaran tahay cunuqabateen gardarro ah oo aan runtii qaban ay saaran tahay waxaan runtii aan leenahay shacabka reer jubbaland ma qabato cunuqabateentaas ma qabato dhibaatada gaarka ahoo lagu hayo kamana qabato dowladdoodii ee ayaga dhisteen kama qabato taas aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waa ku faraxsannahay in aan u nimid ama aan qayb ka nahay dadkii cunuqabateentaas inay jebiyaan hormuudka u ahaa maxaa yeele waa cunuqabateen gardar ah waa cunuqabateen dulmi ah oo aysan shacabka iyo dadka reer jubbaland aysan kasban shacabka iyo dadka reer jubbaland waxay mudan yihiin dowladdoodana ka mudan yihiin soomaalio dhanna ka mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna ammaano nabadda iyo wanaagga iyo sharafta ay gaareen haddii waxyaabo kala aragti duwanaanshaha ay jirtana waa in wadahadal iyo wadaxaajood lagu xaliyo mana filayo wadahadal iyo wadaxaajood inay diidan yihiin dadka reer jubbaland iyo maamulkooda inay diidan yihiin ma filayo saad ogtihiin dad dalka soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaatooyin badan waddankaana maraaxil aad u tiro badan ayuu soo maray meesha laga keenayna qof kasta wuu ogyahay waxa maanta meesha uu joogo lagu keenayna waa wadahadal iyo walaalow iyo wadaxaajood iyo isku tanaasul ayaa lagu keenay sidai keliya ahee dowladnimadanada aan dhisanayna ay ku socon kartana waa isku tanaasulkaas iyo wadahadal waayo laakiin anaa eri iyo qof kaloo hadli kara ma jiro iyo qof kaloo ra'yi laga dhegaysanaya ma jiro waxay la tahay inay tahay arrin aanan dowladnimadanada aan hadda dhisanayno aan ku habboonayn inay tahaan aad iyo aad u qiyaasayaa kolley wixii khudbado rasmi ah iyo hadal rasmi ah oo ama dhinaca siyaasadda ama noocyada kaloo jiro xilliga caleemasaarkan u dibi dhiganaynaa waxaan aad iyo aad maamulka jubbaland iyo shacabka reer jubbaland uga mahad celinaynana sida sharafta leh ee wanaagsan ee noo soo dhoweeyeen waxaan isleeyahay waxay noo tuseen wanaagga ay noo hayaan ayayna tuseen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahad celinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu madaxweyne ku-xigeenada iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo haddii ku-xigeenadiisi la socdaan aniyadaanan aqoonina dhici karteen iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo akhyaarta iyo salaadiinta iyo dhammaan reer jubbaland iyo wafdiga oo aniga iyo madaxweynaha madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed aan hogaaminayno oo xildhibaano dowladda federaalk ay ku jiraan runtii dhammaantiin waa insalaama salaamta islaamka idinku salaama assalaamu calaykum ilaahay baa mahad iskale ilaahan u mahadcelinaynaa ilaahaygiina waddan ugu keenay runtii wixii la dhihi lahaa saaxiibkay a yidhi reer jubbaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu danaynayaan dadkooda iyo dalkooda oo ugu danaynayaan wanaaggii madaxweyne axmed uu dalkan ka qabtay ayagoo og ayagoo u abaalgud u sameeyey inuu mar labaad iyo mar saddexaadba inuu hogaamiyo runtii aniga reer jubbaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo ah iyo aragti iyo wadaniyad iyo dal jaceyl ah runtii taas ayaan aan u arkaa hogaan ay u baahnaayeen hoggaan ay u baahnaayeen waxqabadkiisii ay arkeen daacadnimadiisa arkeen islaamnimadiisa arkeen dhinac walba ay ka arkeen buu ahaa haddii maanta jid lalaala ay mari lahaayeen runtii ayagaa ku dhibtoon lahaa saan aaminsanahay doorasho meel kastoo lagu qabto adduunyada dowladaha ugu dimuqraadiyadsan fifty balasona la isku doortaa marka waxaan aaminsanahay inkastoo dad wax ka qaba ay jiraan dadka reer jubbaland wanaaggoodii iyo jeceelkoodii iyo aragtidoodii iyo waddankooda sidii wanaaggiisa way muujiyeen oo runtii waa ugu hambalyaynaynaa waana ugu nimid caleemasaarkan waxaan u rajaynaynaa inuu guul noqdo annagana waa ka soo qayb galnay midda kale runtii aad iyo aadaan ugu xunnahay reer jubbaland waa soo halgamayeen waddankan dhinac walbay ka soo halgamayeen haddii xorriyaddiisa hor ay tahay haddii dhibaatooyinkii dhacay oo hadda dheeraaday oo wakhtiga dheer qaatay ka halgankoodii iyo wanaaggoodii iyo soomaali jeceelkoodii waxay soo reebteen ma lahayn hawadii soomaaliya ka maqnaan jirtay oo muddada badan ay u qaylinayeen wax xaqeeqan noo soo celiyo ay lahaayeen in ayaga hadda xabad looga dhigo oo lagula dagaalamo runtii aad aadaan ugu xunnahay waxaana leenahay ka raallihaada wax idin qabta maaha waxaan rajaynaynaa dowladda soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa inuu caqliga shaqeeyo oo wada hadalla iyo walaalnimo lala galo reer jubbalandna wixii ayaga ay jecel yihiin wixii laga tabanayo inta lagala hadlo si wanaaga loola hadlo ayaguna ay wixii wada hadala aysan ayagana diidin madaxweyne axmedna aniga muddo badanaa soo wada shaqaynay shirar badanaa wada galnay weligiisa meel kastoo la tago waxaan ku ogaanin asiga wax dhexdhexaadiyo in laisdhexdhexaadiyo aanan diidanayn marka waxaa kaloo ii xaqiijinaysa taas markii la doortay waxaan ka filaynay inuu waraaq adag qori doono warqadda uu qoray oo dowladdu ugu baaqayo uu leeyahay wixii dhacay waa dhaceen hala wada shaqeeyo runtii haddii intaa wax lagu qaadan waayo wax kale noqonay marka aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in soomaaliya oo nabada soomaaliya oo mid ah soomaaliya oo soomaali ah soomaali soomaaliya iskaleh qofna maanta ma dhihi karo sidii aniga aan rabay si aan hayn laguma socon karo soomaaliya waxay iyada wada tiri oo isla tiri oo isla ogolaatay lagu socon karaa taasaana meel lagu gaari karaa marka dowladda soomaaliyeed dadka hadda hogaanka u hayana waan leenahay dadka walaalihiin oo soomaaliyeed oo mas-uuliyiinta la tashada waxa allaale wixii aa wax ka qabtiin wax ka dhaha dowladda dhexe marna lama inkirsana laakiin iyadu inay wax inkirto iyadu ay wax diiddo ninka reerka u weynaa inuu cayaarta iyo uu bilaabo iyo dhibaatada uu bilaabo de arrin nasiib daraawa runtii marka aad aadaan uga xunnahay waxaan rajaynaynaa isku imaatinkeenu mid kheera inuu noqdo dowladduna inay inta wax ka fiirsato iyada international communitydba waxyaalaha meeshan ka jiro xaqa intay ka aadaan sababta baarlamaan waa ha doortaa layidhi odayaal ha soo xuleena layidhi waddo kasta waa la maray oo saxda ahayd marka in wixii ayaga inta la sameeyo haddana la yidhaahdo hebel ma arki karno hebel ma arki karno runtii ma shaqaynayso dhibaato badanaa lagala kulmaa marka aad aada u mahadsantiin soo dhoweyntaana soo dhoweyseen iyo walaalnimada reer jubbaland dhammaantoodana waxaan leenahay guulaysta waddadii xaq ahayd waajibkeeda ku taagantihiin insha allah biidn illahi alkariim horumar aana ku gaaraysan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
construction company
kana badan lankii kihimya isugaay kambani dhismo kaamila agagshay kurbada leetay ogaw mayweeli saxaab construction company ya haddii ikol kalaylasi ilbaabadis yacni kuway kormajara reed maylo koy kumbar garab dhisma kawaysoon dhimanayne kaamila kulisho kor ilasana hambuy keed wali kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isdhab dalab dhismo koy arag waa kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daar digsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la sew saxaab construction company dalab isdhow waa
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabyo oo dareertan qayb uga dhaxay barnaamijka kulanku warsan ee iyagu guda jirna waliba hoodasin kala hamiinfayna barnaamijka alaba waliba aan ku baratayna akhyaaraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba yadiiday in reer dhandhigka dhugunsawka muranka badada dhexeeya soomaaliya oo kenya kaasi oo muddaha jiitima islamarkaasna dacwadaasi yaala maxkamada adduunka ee i c g da haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed iyo weliba yodeerana dalkaasi siiyo dhugunsadan waanan gudbiyana dacwadaasi haddaba waa ku ra-iisul wasaaraha oo arrimoba sii faahfaahiyo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا كور قبنا وحا دولة الصومالية maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay ee, shan sano waqti imika ku dhow dacwad ay ku difaacayso ee, kagana doodayso een, xuduudda badda dacwaddaasi meel fiican bay maraysaa ee, waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go-aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto annagu mar walba dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go'aamiyo kiiska u dhexeeya soomaaliya iyo walaalaheen kenya Eh, waxaa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka eh, si aanu uga jawaabno codsi ay soo gudbaysatay dowladda kenya oo ku saabsan eh, waa tii ay ogeydeen sagaalkii sebtembar ayaanu u ballansanayn eh, iyadoo aanu isdiyaarinay oo aan maxkamadda usoo diyaargarownay looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxaa dhacday in maxkamadda go-aan ay soo saartay ah maadaama kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn wakhtigaa looyaradeediina ay kala dirtay eh, sababo iyada u gaaraha awgeed marka hadda waa tii loo ballamiyaa afarta bisha annaga weli go-aanka iyagu waxa uu yahay taaganahayna eh, dibudhigaas maxkamaddu eh, adduunku iyada go-aanka iska lehay dibu dhigtay oo afarta bisha ah ayaa go-aanka iyaga iyo difaaca iyaga iyo ka talagalka iyaguba yahay taa inaanu ka jawaabno eh, fikirka iyaga dhiibno oo ah go-aanka soomaaliya ay taagan tahay waxaanu mar walba taagana kuna adkaysanayna inaanaan aqbalahayn wax ka badan afarta noofembar in la kordhiyo ee, dowladda kenya waxay codsatay labaiyo toban bilood waxay ku sababeynayso iyo sababahay cuskanaysaa waa wax iyadoo yaalla ee, kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda ee, qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aanu wax ka sheegno ma aha annaga fikirka iyagii dowladda aanu isla wada ogni dowladduna og tahay waa cad yahay waan la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay waxaana guddoominaysay ee, ee, kusimaha gud- ee, madaxweynaha maxkamadda adduunka judge eh, ama garyaqaan shuu eh, doodii dhinacyadana waa dhegaysatay waa un inaanu ka dhursugno maxkamadda waxa ay soo saarto Wadna- waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato Eh, annaga haddaan nahay dowladda soomaaliya iyo iyo dowladda kenyaba eh, waxaa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhegaysato waxay ku bilowday dhegaysiga dhinaca kenya iyo wafdigoodii iyo eh, sharci- eh, eh, sharciyaqaanadkii dowladda kenya oo eh, doodii ay keeneen Eh, haddana waxaa nala siiyey annaga inaan ka jawaabno Eh, jawaabtaydu waa gudbinay eh, doodaydu waa gudbinay Eh, waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa kasoo bixi doona eh, maxkamadda annagu waxaanu aaminsannahay mar walba inaan taagannahay afarta noofembar waqti ku filan oo dhinac walba isku diyaarin karo maqalka garmaqalkana eh, la keeni karo in doodooda dhinac walba la yimaado inuu u bisil yahay waa inaan cadaalad maxkamadda cadaaladda adduunka eh, ka dhursugnaa annagu waa ku kalsoonnahay mar walba waad mahadsantahay annagu go-aanka rasmiga ah oo qoraalka ah oo aan ka jeedinay doodaydana jeedinay waa caddaa Eh, afarta bisha noofembar diyaar baanu u nahay Eh, maxkamaddu wixii ay go-aaminayso iyo eh, dhegaysiga iyo nuxurka iyo waxa ay u cuskan doonto Eh, mar walba annagu maxkamaddaanu ka dhursugaynaa laakiin diyaar baanu u nahay afarta bisha inaanu nimaadno doodayada gudbinno eh, garmaqalkayga gudbinno eh, isdifaacno diyaar baanu u nahay annagoo qaranka soomaaliyeed Eh, dadka soomaaliyeed eh, oo eh, ay dowladda soomaaliya ka wakiil tahay eh, qarankeena iyo dalkeennaba mar walba iyo baddeenna eh, diyaar baan u nahay inaynu difaacno doodeenna geysano ku kalsoonaanaano maxkamadda cadaaladda adduunka eh, maadaama ay tahay hay-adda ugu sarreysa sharci ahaan adduunka madaxweynaheenu dood cad ka jeediyey golaha ammaankii qa- eh, qaramada midoobay shirweynihii ama general assembligii ee go- golaha qaramada midoobay eh, doodiisa caddayd innagana mar walba inago taa ka duulayna eh, kalsoonida aynu isku qabno ummad iyo qaran ahaanba ka duulayna diyaar baynu u nahay inaynu geysano doodeena maxkamadda cadaaladda adduunka Eh, annagu mowqifkayagu waa afarta bisha noofembar ayaanu ku adkaysano kordhintii labaad ay ahayd Eh, dowladda kenya labaiyo toban bilood bay codsatay En annagu waxaanu ku adkaysanay doodaydiina ku eh, jeedinay in afarta noofembar aanu diyaar u nahay dacwadayda inaanu je- en- en- maqalkayaga soo jeedino Eh, go-aanka kama dambaysta aana ay maxkamaddu ka soo saarto labada dhinacba waa la dhegaystay aan ka dhursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto waad mahadsantihi
Aquna Medical Center of bilaash ah waa dhammaaday udar ay si salahel akhuuna amidhika lasantaraa haddii kol eedan asriyay ama lunsugaana ay ka galnay akhuuna medical center axsan haruntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadiioo aruursatay akhuuna medical center casri mishiimo ayu nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw akhuuna medical center adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg inka aafa maadasa xarunta la kiinka diyaariyo akhuuna medical
qayb ogan dambe barnaamijka kulanku warsanaya zamraani dhugunsiyaala waliba hoodisinkalaha miinfayla barnaamijka waliba asaara waan siin darasaya dhugunsiyaala anoo abdirashiid axmed ibraahim cabdirashiraashka idaacadda warsan siyatiis iyo dhegeysan la magaarteysa mawjadaha gaagaaban aalada live siriinka guud ahaan caalamkunusigarta waliba hoodisinkalaha hamiinfaylan dhugunsiyaal kulan laga taageero wanabadeynta dadka dego deegaanada balanbaaliyo gura'eel iyo waliba laqobday degmada gura'eel ee gobolka galgaduud walibana ka qaybgalay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug oo sunkuraya sheekh maxamed shaakir madaxa xukuumadda galmudugga haddaba xildhibaan cabdikariin macalin axmed waliba isku midaya xildhibaanada loo ka casuumi kulankaasay yaa waliba usu ku hadalay muhiimadda iyo sasoo gala shirkuun wala sababay in la abaabula kasoo qaybgalkeenna iyo casuumaadeena halkaana lagu casuumay runtii waxay noo ahay waxaan u ajiibnay si deg deg ah maanta ina soo gaartay munaasabadaan inay jirto laakiin si farxad laha aan usoo ajiibnay kasoo qaybgalkeedana waxay noo ahay dareen gaar ah waxaan dareensannahay waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan waa ummad wada noolaashahay waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan sidii sidii nolosha ibni aadanka looga shaqayn lahaa horumarkeeda labada magaalo ee hadda laga hadlayo ee balambal iyo burceel iyo inta kaleete magaalooyin kaleete ee galmudug waxaa muuqata oo marar badan aniga waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka idhaahdo horta marka koowaad dadka marka laga shaqaynayo inay isdhex galaan wada noolaadaan ama waxa loo yaqaano tacaayush dulmiga nabadgelyo inay dadka ku wada noolaadaan oo isdhex qaadaan dhaca inay leedahay waxyaabo tiirar oo asal u ah inay guulaysataa jira oo cid walba oo rabta inay wada noolaato asaas u ah inay wada noolaadaan waxaa ugu horeeya waxa waaye in lays ogolaadaa ugu horeysa oo qofka ibni aadankahay tasaamax uu la yimaado qofka kaleeto walaalkiisa uu saamaxo cuqdada iyo uur uur wax isugu haysigu ay meesha ka baxaan waxaa ka mid a in la wada noolaado ra'yigaaga inaad qayb ka mida ka tanaasusho inaad isla saxnaato adigu oo inta kale khaldanaadaan waxay ka mid tahay ummado inay wada noolaatay tiir asal ka ah weeyaan waxaa ka mid a in la wada noolaado waxyaabaha dhiirigeliya wax hawiya ama wax jaamica dadka ka wada dhexeeya inay jiraan matalan haddii aan qabiilka ku kala duwannahay haddaan deegaanka iyo magaalada ku kala duwannahay waxaan ka midaysannahay inaan soomaali wadannahay waxaan ka midaysannahay inaan qaranka soomaaliyeed iyo dowlama dowladnimada soomaaliyeed ay naga dhexayso marka waa inay jirtaa wax la ilaaliyo oo dadka ka wada dhexeeya oo ay rabaan inay wada ilaaliyaan waxyaabaha lagu wada socon karo ummadda isu keenayo waxaa ka mid ah waxa lagu lagu kala tagsan yahay oo la isku diidan yahay in la la ignoor gareeyo oo la iska dhaafo oo la hilmaamo oo qof walbaaba uu ka shaqeeyo waxa laga midaysan yahay marka aad labo adiga iyo saaxiibka waxna waa isku diidantii waxna waa isla ogoshiin waxa adigu aad isku diidantiin gaardhigo waxa uu kugu waafaqsanyaana kala shaqee marka waxaa imaanaysa in lays qaato la wada socdo la wada noolaadaas ayaa imaanaysa marka horta waxyaabahaasa waxay u yihiin runtii wada noolaanshaha iyo waxa hadda aan raadinayno asal u ah dadka shaqada qabada qabashadeeda iyo wadajirkaas ka shaqayn karana jiilka dhallinyarada ee aan daalina asalka ah ee firfircoonida iyo mar walba nolosha iyo dhiigga cusub ee mar walba uu ku jiro ayaa waxay yihiin dadka hawshaas ka shaqayn kara dadka ugu muhiimsan maxaad filaysaa maantay waxaan rabaa inaan hal erayoo kale inaan ka idhaahdo matalan waxaa dhacaysa in qof la dilo marka qof la dilo mujtamaca xadariga ama dadka ilbaxa ah kama suurtoodo inuu dhaho reer hebelan anigu ka dhashaa qof laga dilay wabitaali aniga jawaabta aan bixinaya waxaa waaye inaan reer heebkii hebelkeeda qof kale kasoo dilo ilbaxnimo maaha laakiin marar badan meeshaan waxaan rabaa odayaasha iyo waxgaradkana inaan ku baraarujiyo waxaa dhacaysa marar badan oo aan arkaayo hadda deegaanadan aan ku arkay jifadii oo macal odagii macal akhyaartii macal waxgaradkii isla xanaaqayaan oo loo xanaaqayo nin maleeshiya oo hadda sidii ay halkaan uga hadlayey waxaan ku leeyahay erkii guddoomiyaha dhallinyarada balanbalin uu ahaa marka uu ka hadlayay yacni dad reer baadiye ah oo aan aqoon diineed lahayn oo aan wax badan fahamsanayn ayaa ficilkaa sameeyey wax nin badawoo hoggaandiyo joogo qorgu garabka u saaran oo geela oo ilaalinaayo garasho badan aysa isdheereen marka nolosha laga fiiriyo uu sameeyey adoo magaaladii joogtidoo ilbixi dadka ah adoo odagii dhaqanka ah adoo ganacsadihii cidda ah inaad ka daba xanaaqdo oo uu kula qumanaado oo isagu uu ku hago ee masiirka ummadoo dhan uu isaga jaangooyo wiil reerbaadiye ah oo aan garashadiisu fogayn ama aan meel fog tegin cadowgiisa uu yahay midka dariskiisa ahe ee geela isagana la ilaashanayo inuu yahay kaasi inuu noloshaadiiyo masiirkaagii jaangooyo oo odagii uu dabagalo oo ganacsadihii uu hub iyo rasaas ku bixiyo ficilkii wiilkaasi uu sameeyey mid lamida si looga jawaabi lahaa oo hooyadii ay u mashxarado ceeb waaye waa wax oo oo markaad fiiriso aad xadaaradda iyo ilbaxnimada iyo dhaqanka wanaagsan wax ka fog waaye wax laga waana midda ugu khatarsan ee timaada leanna fiiri mushkiladda noocaasi markay dhacda qofka dhibka geysta hadday ku koobnaan lahayd oo kii deriska la aha uu ka soo shaqayn lahaa midkaa dhibka geysta in lasoo qabto oo kii la dhasho uu ka shaqayn lahaa oo kuwii wax loo geysta ay ka shaqayn lahayn waxaad arkaysaa laysma soo salaami karo aaskii lagalama qayb geli karo reer hebelaa wax naga dilay waxaasoo dhan dacfu waaye marka horta dadka ugu horreeya oo ay taa dhaqanka inay kasoo gudbaan waa waxgaradka odayaasha ah qofku markuu wax dilo waa in aaska laga wada qayb galaa qofku markuu wax dilo waa in la wada raadshaa dilaaga qofku markuu dilo waa in lasoo wada qabtaa dadkao dhan waa in gacan mida ay ka noqdaan waa inaysan jirin qaraabo u yeeshaa qofka dhibka geysanayo dadka doonaya dhexdooda inuu ka shaqeeyo horta marka hore taa waxaan rabay inaan inaan runtii aada u xuso dhallinyarada aad bay u mahadsan yihiin runtii dee juhuudda iyo dadaalka la geliyey oo ay bixinayaan ama ciidamada federaalka ama dowladda soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda amniga wasaaradda maxaa la yidhahda arrimaha gudaha oo xukuumaddii galmudug oo sheekh maxamed shaakir uu hogaaminayo gadaal ka sii taagan oo sabood garaynayo dariiqaas wanaagsan wax ku hagaaya runtii dhammaantood waan mahad celinayna dadaalkaasna waan ka mahad celinayna annaga waan ku faraxsannahay waa sax xildhibaanadii deegaankaana nahay laakiin intaan kama dhamin waxaan hubnaa inay maanta sax tahay jidka saxdaa kan lagu socdo inuu yahay midka baraaraha lagu gaari karo dadka horumarka gaarsiin karo shaqadeenna qurxin karaa inay tahay dariiqa hadda lagu socdo dhallinyarada waa mahadsan yihiin ama gurceel ha joogeen ama ha joogeen balanbal tuulooyinka iyo degmooyinka kaleetee galmudug meel walboy joogaan waxaan aaminsanahay inay yihiin iyagu cidda nabadda horin karta sidii hadda brofesor yaxya uu sheegaya gaalkac ayaan tagnay waxaan aragnay xafiis laba magaalada labada u qaybsan ee ay ku kala xihan yihiin ee kala qoqoban hal hal xafiisay ka furteen dhinacaas dhinacaan xafiisay ka furteen ayadoon la isu gooshin oon la isu soconin ayay maaragtay ayagaas waxay abuureen jawi wada deganaan iyo wada noolaansho ah marka horta dhallinyarada asalka ah in la wada noolaado dhallinyarada asalka ah in la wada dadku ay ay nolol wadaagaan yaan mid reer baadiye aan wax garanaynin noloshiina uu jaangoynin masiirkiina iyo xadidina gacanta ku qabsada noloshiina iyo sidii aad dadka ugu ma aha inaan caynayo qofka oo reer miyiga ah laakiin waxaan ka hadlayaa imisuu imisuu fakarkiisu intuu la egyahay intuu intuu arkay nolosha intuu ka fakari karaa aan ka qiyaas qaadanaya laakiin qofka reer miyiga ahi waa reer miyiga ceeb ma aha cayna ma aha garashada laakiin meesha ay joogto iyo qolo walbaa meesha u joogto ayaa maaragtay runtii aad aad aad u mudan in la xuso waa mahadsantihiin waa uga mahad celinaa runtii dee ciidanka iyo dowrkii fiicnaayo meeshaa kasoo qaateen iyo yaxye iyo tiimkiisa oo runtii shaqo fiican meeshaa ka qabtay madax xukuumaddoo dee mar walba gadaal ka taagnaaya hawshaas barakaynayay senatarka laftirkiisa waxa waaye maalmahan kama u dhaqaano deegaanka aniga waa isla joognay wiiggii hore waxaan u malaynaa base wiiggii hadda kan hadda lagu jiro bilaawgiisa waxaan joognay matabaan kiisas noocaan oo kaleeta ah oo ka dhaceen oo dad isdilay iyo qaraabo iyo waxbaan aan aan aan ka hadlaynon u joognay hadda waa kan marka cid walba gacanta ay geysatay iyo juhdiga ay bixinayso inta miqdaarkeeda uu loogyahan uga mahad celinaynaa waana mahadsantiisa
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheelo habshan muhurta halow moobale haasaawag iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom hurow hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabar galay marleyka hirimay hariir luwaaldada halkudhiga bulshadu horaan sii wadaasana madasiinku dhagalay hadalkiin haatoy hormuud telecom meelka xiisayaan bulshada oona ka kihiranin mayka hiisayaana bulshada oo waana ka kihiranyiin adeegaha doorka ee
waayahay dhugunsiyaalla guudahaan walibaan taakaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo namada siinkuha idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuwaliba asaaray waan siinadilarsa dhugun siyaala anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku-deerta maksarka iyo makiinada intay barnaamijka dareeray waliba iga maamudaayo waan inku dulqaadaayay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow intay barnaamijku barnaamij lama darreedun kulmaan akhyaaray waa cabdirashiid rashka hosin kutaba sidaasiyo hamiignibade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu qofkii barnaamijkeena dhaafa dhugun siyaala waliba iyo reedonku dhugunsu karana bartuuna kalena website-ka www radiowarson com